Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug ayaa dhuusamareeb ku qabatay madal bulshada lagu barayo dowladnimada waxaana kasoo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ujeedka madasha ayaa ah sidii bulshada loogu sameyn lahaa wacyigelin loona bari lahaa micnaha dowladnimada ay leedahay. Maxamed xuseen yuusuf oo ka mid ah madaxda hay-adda kaah oo madashaani soo qaban qaabisa ayaa ka waramaya ujeedka madashan.
maanta ku gudaha furaynaa barnaamijka civic education oo loo yaqaano wacyigelinta bulshada wacyigelinta bulshada dadna ay dhahaan tababarka madaniga madaniga ah ee waxbarashada da- bulshada taasoo noqonaysa in dadweynuhu bartaan oo bulshadu ay barato xaqa ay ku leedahay dowladda du- maamulka ama heer degma ama dowladda ama maaragtay heerkay tahaba xaqa dowladnimada oo muwaadinku leeyahay soomaaliyana maamul goboleed kasta wuxuu ka dhici doonaa laba degmo waxaa iska kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee maaragtay iyo wasaaradda arrimaha gudaha heer dowlad goboleed wasaaradda arrimaha gudaha heer dowlad goboleed halkan galmudug oo ay noqonayso wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waxaa ma maaragtay ay la kaashanaysaa hay-adaha ah car relief organisation oo aan afkeeda ku hadlayo iyo een, unicef oo markaas iyaduna barnaamijka ka qayb qaatooyinka ah Mas-uuliyiintii iyo madaxdii kasoo qayb galay madashan ayaa sheegay in ahmiyad weyn leedahay barashada dowladnimada waxyaabaha ugu baahida badan oo ay ka faa'iideyso waxaa ka mid ah wacyiga bulshada sida bulshadana meesha ay joogto waxaa wax looga bedeli karaa wacyiga fahamka dowladnimada waxaana waxaan leenahay inay yihiin inaad hadda helayso ama aad haddaba haysato dhammaan xuquuqihii dowladnimada aad ku lahayd waxaana keenaysa tabaryarada wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug axmed cismaan aadan ayaa sheegay inay joogteyn doonaan madasha noocan oo kale ah barnaamijkan wacyigelinta ah ee bulshada barnaamijkan markii la abuurayey waxyaalaha loo abuuray waxaa ka mid ahaa in bulshadu markii loogu tegay deegaamadii iyo degmooyinkii ee dowladnimada looga sheekay tegay ay yidhaahdeen warta dowladda maxay tahay waxaa dowladda aan naloo sheego maxayna tartaa waxaan dhib ahaynba kuma qabnay dhihi jirin marka si si arrintaas looga saaro ee dadka maskaxdooda loo geliyo dowladnima waxay tahay loona baro dowladnimadu waxay tahay ayaa loo abuuray barnaamijkan waana barnaamij loogu dan lahaa in dadka la jeclaysiiyo dowladooda kulamada noocan oo kale ayaa qeyb weyn ka qaata sidii bulshada ay u heli lahaayeen in ay faham buuxa ka helaan dowladnimada